asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan u wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka kooban ee idaacadda radio kismaayo codka jubbaland warka koobanna waxaa la diyaar anigo maxamed ibraahim karaama haddii aynu ku bilowno guddoomiyaha golaha shacbiga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi waxay maanta kulan ku saabsan amniga doorashada ay markaa la yeesheen guddi markaa iyagu matelayay ciidamada markaa iyagu soomaaliya u jooga howlgalka ee atmis shirka ayaa waxaa markaa diradda lagu saaray sidii loo ilaalin lahaa amniga iyo sidoo kale in ciidamada markaa ay markaa ilaaliyaan amniga guud ee markaa magaalada muqdisho sidoo kale waxaa qeyb ka ah taliyaha guud ee ciidanka booliiska soomaaliya taliya xijaar iyo sidoo kale markaa taliyaal kale oo ciidamada booliska ka tirsan ciidamada kumaandooska danab ee xooga dalka ayaa howlgal qorsheysan waxaay markaa ay ka saameeyeen gobolka shabeellada hoose ciidamada ayaa si gaar ah waxa ay howlgalka ugu fuliyeen deegaanada kale ah deegaano marka lagu magacaabo masirey iyo sidoo kale jameeco iyo jilyaale iyo sidoo kale beledulamin dhammaan waxa ay ka tirsan yihiin gobolkaasi howlgalka ujeedkiisu waxa uu ahaa in markaa lagu baacsanayay maleeshiyada al-shabaab waxaana la doonayay in lagu yareeyo dhibaatada shacbiga ay ku hayaan ciidamada ayaa waxa ay wadaan dadaalo xoogan taasi oo ay ku doonayaan in ay markaa ay ku ciribtiraan maleeshiyada al-shabaab dhegeystayaal saaxiib yaal warkii koobnaa oo aad kala socoteen idaacadda radio kismaayo codka jubbaland waanaga intaa tani kula dambe waxay kaga teganaa sida iyo ammaan allah